wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka hirshabelle ayaa magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kusoo gebagabaysay aqoon isweydaarsi ku saabsan ilaalinta xeebaha aqoon isweydaarsigan oo socday muddo laba maalin ah ayaa waxaa ka qaybgalay wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle iyo qaar ka mid a bulshada ku nool magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ismaaciil cabduqaadir agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka hirshabelle iyo la taliyaha madaxweynaha hirshabelle ee arrimaha deegaanka axmed xasan suudi ayaa si wadajir ah ugu warbixiyey ahmiyadda aqoon isweydaarsigan runtii aada ugu faraxsannahay maanta inaad qayb nagala tihiin workshopkan qiimaha leh looga hadli doono sida aan ugu ilaali karno aan u maaraynayno xeebaha xeebaheena stateka hirshabelle runtii saad ogtihiin sanadihii ugu dambeeyey stateka hirshabelle waxay wasaqowga xeebaha runtii waana muhiim in aan arrintaas wax iska dhahno wacyiga arrintaasna inaan kor u qaadno maxaa la yidhaahdaa saad ogtihiin xeebuhu waxay qayb ka yihiin resourciga ama khayraadka ugu waaweyn ee maanta stateka hirshabelle uu leeyahay maadaama ay yihiin resource aad muhiim noogu ah waxaan u baahannahay in aan maareyno hagaajino ilaalino xeebaheena waxaan rajeynaa haddii ilaa idmo in workshopkan uu wax badan wacyiga bulshada ka bedeli doono wasaaradda deegaanka ayaa bilowday aqoon iswadaarsi socon doona muddo laba maalin ah taasoo shalay maanta aan soo wadnay aqoon iswadaarsigan wuxuu ku saabsanaa ilaalinta badqabka xeebaha ee dowladda hirshabelle si kor loogu qaado wacyiga bulshada loona helo ayayna u helaan xal waara dhanka ilaalinta xeebaha aqoon iswadaarsigan waxay ujeeddadu tahay in la baro bulshooyinka degan xeebaha siday ku gaari lahaayeen isku filnaansho dhanka kalluumaysiga maaraynta qashinka iyo la qabsiga saamaynta isbeddelka cimilada uu ku yeeshay xeebaheena wasaaradda deegaanka dowladda hirshabelle ayaa xoogga saaraysa mar walba in awood la siiyo bulshooyinka ku dhaqan xeebaha si ay u ilaashadaan khayraadkooda dabiiciga ah iyo xaqiijinta mustaqbal barwaaqo ah oo ka madax bannaan muxuu ahaay wasaqowga xeebahayo waana ku mahadsantihiin dhammaan aqoon isweydaarsigan ayaa door muhiima ka qaadanaya in xubnaha loo qabtay ay wax badan ka fahmaan muhiimadda ilaalinta xeebaha